أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon kulanay maanta magaalada muqdisho ku lahaayeen xildhibaanada kooxda erdada soomaaliya ayaa isku bedelay buuqiyo gacanka hadal xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka hadashay xasuuqii diyaaradaha dagaalka turkiga u geysteen oo culimo iyo odayaal dhaqameed ku sugnaa masaajid ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadaas gaalada midooda yurub ayaa si kulul uga hadashay qorshihii kooxda erdada garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho uga celisay diyaaradihii siday ciidamadii daacadda u ahaa puntland iyo jubbaland xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jebisay machadka khadiijatu bintu khuwaylad ayaa ka dhacday degmada jowle ee wilaayada islaamiga mudug guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmada gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galguduud jubbada dhexe iyo gedo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kulan maanta magaalada muqdisho ay ku lahaayeen xildhibaanada kooxda erdada ayaa isku bedelay buuq iyo gacanka hadal xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka kooxda erdada ka dhex taagan haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa maanta mar kale buuq iyo sawaxan uu ka bilowday gudaha baarlamaanka dawaaqiidda kadib markii la isugu yimid fadhi ku saabsan wax kabedel uu garguurta damacsan yahay inuu ku sameeyo dastuur gaaleedka ay ku dhaqanto kooxda ridada soomaaliya maleeshiyaad fara badan ayaa lasoo dhoobay gudaha baarlamaanka waxaana halkaasi ka bilowday isreexreex iyo gacanka hadal xoogan oo dhex maray booliska iyo xildhibaanada mucaaradka ee kasoo horjeeda wax kabedelka dastuurka mid ka mid ah xildhibaanada ayaa la xaqiijiyey in dhaawac uu ka soo gaaray iska horimaadkan waxayna wararku tibaaxayaan in guddoomiyaha baarlamaanka riddadu uu amar ku bixiyey in xoog looga saaro howlka dhammaan xildhibaanada mucaaradka muuqaalo si weyn ugu faafay baraha bulshada ayaa muujinaya gacanka hadalka dhex maray maleeshiyaadka gurguurta ee soo buuxdhaafiyey xarunta baarlamaanka iyo xubnaha mucaaradka iyadoo xildhibaanadu ay sheegeen in askartu ay dil ugu hanjabeen dhammaan xubnaha mucaaradka
waxay askartii si toosa u leeyihiin waa idin laynaynaa xabad baan idinla dhacaynaa kullu waa idin laynaynaa bay leeyihiin oo ku hanjabayaan ninka ugu weyn taliyahoodainaya waa amar waxay leeyihiin waa idin dilaynaa qorshihii la doonayay in lagu saaro xildhibaanada mucaaradka ayaa fashilmay kadib markii ay ku adkaysteen inaanay ka bixin howlka waxaana saacado kadib qasab noqotay in maleeshiyaadka gurguurta ay ka baxaan gudaha xarunta baarlamaanka dawaaqiidda xalay ayaydi markii shir jaraa'id oo ay qabteen xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka riddadu ay sheegeen in aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka uu doonayo in golaha uu marsiiyo ajende aan heshiis lagu ahayn oo gadaal uu ka riixayo murtad xasan gurguurte mahadsanida caliyare wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka hadashay xasuuqii diyaaradaha dagaalka turkiga ay u geysteen culimo iyo odayaal dhaqameed oo ku sugnaa masjid oo ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqan maxmed ayaa faahfaahinaya warbixintan iyadoo maalin ka hor diyaaradaha dagaalka dowladda riddada turkigu ay dad shacab ah ku xasuuqeen masjid ku yaala deegaanka maxaa siciid duleedka masjid caligaduud ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxaa dhacdadaasi ka hadlay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukude waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh kaba ku tukude ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey cidda ay beegsadeen diyaaradaha turkiga iyo goobta ay dhacdadu ka dhacday shalay oo ahayd maalin sabti ah salaada casir kadib diyaaradaha turkiga ayaa duqayn ka geystay masaajid ku yaala deegaanka maxaad siciid ee hoostaga degmada towfiiq ama masaajid cali guduud halkaas waxaa ku sugnaay odayaal dhaqameed nabadoonno iyo culummo dhammaantood u dhashay beesha wacbuudan abgaal gaar ahaan jufada cabdulle galmaax kadib markii ay ku dukadeen salaada casirka raggaas oo halkaas ay ku lahaayeen waratashi ku saabsan xaaladda abaarta daba dheeraatay ee saamaysay dadka iyo duunyada sidii biyo loogu dhaami lahaa xoolaha ooman iyo dadka ooman sidii raashin ugu raadin lahaayeen dadkooda dhibaataysan nasiib darro waxaa si gardarraha u duqeeyey ciidanka turkiga ee riddada ah waxaana halkaas ku shahiiday kow iyo toban qof iyo sideed kalena oo dhaawaca intii aan xaqiijinnay sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa xusay magacyada odayaashii duqeyntaasi lagu xasuuqay isagoona ugu taacsiideeyey eheladooda dadkaas halkaas lagu xasuuqay dhammaantood waxay ahaayeen waxgaradkii iyo culimmadii beesha cabdulle galmaax ee shabeellada dhexe magacyadoodana ilaa hadda intana soo gaartay waa nabadoon abuukar axmed calasow ciribey nabadoon ibraahim maxaa caddaan cibaar nabadoon ibraahim axmed xasan geelqaad nabadoon abshir cabdi axmed diini macruuf maxaa cali maxaa dirib ow cali maxamed xasan winjel nabadoon caraale muuse magefe sanyare cali qawle nabadoon cabdi suudi maxamuud jabyare nabadoon sheekh cabdiraxmaan dhegey nabadoon sheekh cali nuur waxaa kaloo halkaas ku dhaawacmay sideed qofood sideeddaas qof saddex kutaab oo masaajidka qur-aan ku baraayay iyo laba oday oo toddobaatan jira ah iyo laba gabdhood dadkaas birimigeydada ah ee aan waxay in la laaya ay ku galabsadeen aysan jirin waxaan uga tacsiyadeynayaa dhibkaas meesha ka dhacay aniga oo ku hadlaaya magacayga magaca wilaayada shabeellada dhexe iyo dhammaan magaca mujaahidiinta kulligood waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha abgaal ismaan khaasatan wacbuudhan khaasatan cabdulle galmaax iyo qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen ilaahayna waxaan ku weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo ugu dambeyn sheekh yuusuf kaba ka tukaday ayaa fariin u diray dowladda riddada turkiga isagoona sheegay in godobta ay geysteen laga gudi doono goorta ay ahaataba wuxuuna sidoo kale beesha ay ka dhasheen dadka la xasuuqay ugu baaqay in hubkooda ay qaataan mujaahidiintana ay garab istaagaan dowladda turkiga ee cilmaaniyadda ah ee dadkaas u laysay gardarrada waxaad ogaatiin taasu waa dakano meel idinkugu qoran waa mid noo taalla haddii allah idanka leeyahay taariikhdaana qori doonta dhowaa iyo dheeraaba waa laydinka aarayaa taas ku fakamaysin insha allahu tabaaraka watacaala dadka aad layseen waa laydinka aarsanayaa midna waa idinka xaaraan inaad awgaar ismaan ku layso shabeellada dhexe caqligaaguna ow yahay inaad satar layd dhigato bashaqle badda ku aadan cadalana aad batroolka qodato ee aad naga dhacdo batroolkanya adigoo dad khawano ah shan fuusta ka siinaya boqolka fuusto taas waa kaa xaaraan kuu suurageli maysa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan leeyahay beesha galmaha yoonis waxaan rabnaa inaan isgarabsanno cadowgana iska dhicinno waxa hadda maanta aad meeshan ku arkaysiinna waa wixii wacaysla iyo harti abgaa lagu soo suubiyey marka waxaan leenahay ha la gurmado jihaadka garab ha la siiyo dhibkaanu naga heri maayo annagoon gacantaanga isaga reebin marka waxaan idin dardaarmayaa inaad hubka qaadatiin inaad mujaahidiinta garab siisiin inaad ku biirtiin jihaadkan sideedaba murtad qabiil male tol male qaraabo male wax uu yaqaana male waxaana daliil u ah yuusuf maxamed maxamuud waana yuusuf galmaax waxuu leeyahana waa cabdulla galmaax oo turki uu yeela asagoo wax ku laaya ma qabee asagoo weliba sheegaha uu leeyahay anaa laayay marka waxaan leeyahay inta la baraarugo hubka ha la qaato diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa dhowr jeer xasuuq bahaldhimo ah ka geystay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo ay ku xasuuqeen dad shacab oo birmageyda ah waad mahadsantahay walaalka cabdiqani gaalada midooda yurub ayaa si kulul uga hadashay qorshihii kooxda riddada garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay uga celisay diyaaradii sidee maleeshiyaadkii daacadda u ahaa puntland iyo jubbaland ergeyga gaalada midooda yurub ugu qaabilsan soomaaliya ee lagu magacaabo francesco dimora oo qoraal ku baahiyey bartiis saxa ee ex twitter ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay ficlada xukuumadda xasan gurgurta ay ku kacday waa cib in hufuudii ka socotay puntland ee jubbaland aanay tegi karin muqdisho si kasta oo khilaaf u jiro midooda yurub waxa uu rajaynaya in xal loo helo sidii wadahadal u dhici lahaa ayuu yidhi dhinaca kale war ka soo baxay kooxda ardada ayaa lagu sheegay in diyaaradaha la celiyey ay soo daabuleen hub iyo ciidamo aanan la ogeyn ujeeddada laga lahaa taasoo sheegtay inay ka soo horjeedaan qabsoomidda shirka arrintan ayaa imaanaysaa xilli uu dib u dhaca ku yimid xilligii lagu ballansanaa shirka muqdisho oo ay yeelan lahaayeen mucaaradka ardada iyo kooxda xasan gurgurte kaasoo hadda uu u muuqdo mid fashilmay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jebisay macadka khadiijatu bintu khuwaylid ayaa ka dhacday degmada jowle ee wilaayada islaamiga mudug sida uu ku warramayo cabdiraxiin sheekh cali gabdhahaad ujeediin waa daaciyaadii yaarsaano
waa xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada jawle shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay macadka khadiija bintu khuwaylad ee wilaayada islaamiga ee mudug xafladda qalinjebinta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo macalimiin nuqabo iyo marti sharaf kala duwan qaybtan waa qaybtii labaad oo ka qalin bedelata macadka khadiija ardada ka qalin jebisay ayaa waxay tiradooda gaaraysaa laba-iyo toban arday wilaayada islaamiga mudug waxay u ballanqaaday aqoon heer jaamacadeed ah ardada dhammaysatay macadka waxay sidoo kale wilaayadu baaqay u dirtay kuwii aan helin fursadda waxayna u sheegtay wilaayada weli fursadda inay taagan tahay ayna ka faa'iidaystaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah baanu mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala uma waanu mahad celinaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee culimmada iyo ganacsatada iyo nuqobada dhammaan waanu mahad celinaynaa ka soo qaybgalkooda xafladdan khitaamka u ah macadkii aad wada garanaysaane khadiija binti quwaylad gabdhaha maasha allah maanta soo bandhigay aad arkayseen runtii arrin mudan in lagu daysado waxaan leenahay marka runtii gabdhaha waad arkayseen oo bandhiga ay sameeyeen ardiga ay soo bandhigeen waxay ahayd arrin mudan kudaysi mudan laga masayro dadka marka aan soo haleelin difcadan iyo difcadii ka horraysaba waxaan leeyahay weliya fursaddii jirtaa waa taagan tahay fursaddii waa jirtaa macadkan waxaan leenahay insha allahu tacaala iyagana waxaanan kugu bishaaraynaynaa in macallimiintu ay diyaariyeen oy iniin diyaariyeen aqoon sare oo jaamacad ah heer jaamacadeed ah waxaan dardaarmi lahaa marka inaad ka faa'iidaysataan insha allahu tacaala ardayda waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen macadka khadiija sannadihii ay ku guda jireen waxbarashadooda لقد استفدنا من المعهد علوما جمة وفوائدا مهمة دينية ومادية وهاكم بعضا مما استفدنا من معهدنا الغالي ذي الشرف العالي وقد عزف الشباب على وتار معالي والسمو من البذيع ومن علم الشريعة ماتحون وقد فاسوا بإرضاء البديع يعلموا أغادا ددو أن ما وحكل معهاني الحياة الدنيا نرشا الدنيا لعب وعيار يولهو وحياب القداه يوزينة قروح يوتفاخر فان بينكم دحدينا يسوق فانتين iyo wa takaasurum badsi fil amwaali xoolaha la badsado iyo wal awlaadi carruurta kamasali kaysin roob oo kaleeto waaya dunyadu roobkaasoo acjaba alkufaara beeralayda uu yaab geliyey nabaatuhu daaqiisa tuma markaas kabacdi yahiiju waa angegayaa fataraahu waad arkaysaa musfaran asagoo jaallo noqday tuma markaas kabacdi yakuunu waa ahaanayaa xudaaman burbur wa fil aakhirati aakhira waxaa ahaaday cadaabun cadaab oo shadiidun daran oo liman casa allaaha wa rasuulahu alla iyo rasuulkiisa qofkii caasiya u sugnaaday iyo wa makhfiratun dembi dhaafna waa ahaaday min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanun raali ahaansho oo liman adaaca allaah wa rasuulah alla iyo rasuulkiisa qofkii adeeca u sugnaaday can ibni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allah ka raal noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi calaykum laasima bisidqi runta fa ina sidqa runtu yahdii waxay wax ku hanuunisaa ilalbiri wanaagga waina albira wanaaguna yahdii wuxuu waa ku hanuuniyaa ilaljannati jannada nuqabada wilaayada islaamiga ee mudug waxay la dardaarmeen gabdhaha ducaadda ah ka qalin bedeshay macadka khadiija faraca degmada jawle ee wilaayada mudug waxaan joognaa maanta xaflad ama ikhtitaam gabdho muslimaada ay muddo laba sanaa baranayeen ilaahay kitaabkiisa waxay qaateen duruus aad u badan oo kitaabka qur-aanka kariimka barashadiisa iyo tafsiirkiisa axaadiista nabiga iyo culuum kale ay ka mid yihiin khadiija bintu khuweylek ayaa shicaarkeeda lagu magacaabay ciddii maaragtay juhdi gelisay ee ka shaqaysay ee fekerkaas qaadatay ilaahay ha ka siiyo ajir fara badan ha ka siiyo gabdhahan waxaan leenahay dadaalka aad maanta meeshan u fadhisaan way u jeedaan sida nidaamkan iyo sharaftan ixtiraaq quruxda badane gabdho badanoo maanta magacna idinla sheegta mansabna aan ninka la yidhaahdo dadnimo qabiilna idinla sheeganaaye ayaan meeshaan hawl nidaamkan maanta ilaahay gaarsiin marka idinkuna dadka walaalihiina u duceeyela inuu gaarsiiyo idinkuna meeshiina kasii loolaaban laan sidaan lama ahaan jirin wax looma oqoon jirin maxadkan quruxda badan leh ee la sharfayo ee gabdhaha lagu soo dhaweeye iyo ergada wax lala yaabay waaye wax la arki jiray ma aha maanta waa xafladan xaflad qiimo leh waa midka sheekayn ah sida gabdhaheennu diinta u barteenna waanu ku faraxsannahay waxaana leenahay ciddii bartay iyo ayagaba allah guuleeyo mas-uuliyiinta wilaayadu waxay ku dadaalayaan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug macadkan khadiija ka furaan mudug dhammaantiiye marxaladii labaad bow mara waadna maaqasheene guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud jubbada dhexe iyo gedo aynu ku horumarno warbixinta galgaduud iyo walaalka marwaan maxmed iyadoo guud ahaan deegaano badan oo ka tirsan wilaayada galgaduud ay ka taagan tahay xaalad abaareed oo saameyn baan ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada islamarkaana ay jirto biyola-aan aad u daran ayaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu gurmad biyodhaamin ah ka fuliyey deegaano dhowr ah oo hoos yimaada wilaayada galgaduud ah gurmadkan oo ahaa mid si degdeg ah loo abaabulay ayaa waxaa ka faa'iidaystay dadweyne fara badan oo ku nool deegaanada ay abaartu si weyn u saamaysay wuxuu guddiga gurmadka abaaraha biyodhaaminta ka sameeyey deegaano hoostaga degmada xiindheere iyo sidoo kale degmada galhareeri iyadoo guddiga gurmadka ay halkaasi gaarsiiyeen booyado biyo ah xilla dadka ay si aad ah ugu baahnaayeen helitaanka biyo nadiif ah qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay gurmadkaasi iyo sidoo kale nabadoonnada deegaanadaasi oo warbaahinta la hadlay iyagoo qadka taleefanka isticmaalaya ayaa si weyn u muujiyey farxad iyo mahadnaq ay u hayaan walaalahooda mujaahidiinta ee soo gaarsiiyey biyodhaaminta iyagoo sheegay in gurmadkan uu yimid xilli aad u adaga islamarkaana wax weyn ka bedelay xaaladooda nololeed dadkaasi ayaa tilmaamay in biyola'aanta jirta iyo halis ku ahayd nolosha qoysaskooda iyo carruurtooda balse biyodhaaminta la gaarsiiyey ay noqotay nafis degdeg ah oo si weyn ay ugu baahnaayeen iyagoo allah ugu baryey inuu ka ajarsiiyo cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadkaasi alxamdulilah dadka horta la siinaayo waa dadka deegaanka galweyn joogay waana noo soo bilowdan ayagoo noo soo bilaabay guddiga walaayada u qaabishan qoonka iyo dhibaatada bini aadan wixii ay ka geyso karaan inay kala dadaalaan ay kala tacaamulaan biyihina waa noo bilowda magacayguna maxamed cali wa halka biyaha guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab biyaha maanta idinkugu keenay waa halkee waa garweyn garweyn tuulada garweyn mahadan ilaahay baan mahad u celaynaa dabadeedna dadka muslimiin oo ummadaas inay soo damoodaan ummadaas oonkeedana la tacaamulayo ku dadaalayaan in ilaah aan dabadeed u mahad celinayna maya oon ba-anaa ka jira dhulku maanta abaar buu ahay badar ma hayo oo beeru ma bixin oo abaar waaye badarkii dadkii xuulihii oo ruqday ee dadkii oo macaluushaas ay xuulina ka haydo biyana aysan maanta u diin oo aysan ceshka ilaahay uusan ka keenin ayaan codsi u nahay walaayadu inay intaa iyo in ka badan laba laab weli biyahaas halka noola keen alxamdulilah ilaahay ha garab gala baan leenaha waxaan ilaahay garab gelin garab ma haystaa magacayga cabdi xasan wardheera ilaa maanta waxaana lasoo gaarsiiyey walaayada na soo gaarsiisay biyina soo gaarsiisay waana uga duceynay annaguna mihii mudneedaan ku bixin wallaahi shiikhaygiyo biyo la-aantu waa si daranay uga jirtaa dadkuna hadda macnaha hadday un wada maqleen qof walba su-aan hal taagtay waxaana un dhahnay haddii ilaahay kuuri dadku waa usii kala dardareya maho gobolaan dad ku tiirsanayn oon dad hayn oo u shaqayhayn bicin un saasa ayaan haddii ilaahay aan gudigu jabaarada uga saarnay waxaas haddii ilaahay kuuroo yahay in maaragtay walaayaduna haddii ilaahay kuurasay ay u aragtaan annaguna u bixinay saasaan shiikhaygii aan macnaha bal ku kala dadamina insha allah waxaan ugu ducaynaa ducaynaynaa guddigaas ilaahay horta marka hore jinno ha siiyo gaaladana allah ka dulqaado iyo wixii diinta islaamka dhibaayo diinkoodana kor allah ka dhigaan leenahay marka ugu horreysa waxaad iga warantaa maanta waxyaabaha idin soo gaaray iyo halka aad ku sugan tihiin ilaha mahadda iskale ilaha mahadda iskale waxaan ku sugannahay deegaan la yidhahdo jowdeer oo degmada xeeldeer hoostaga waxaana soo gaaray maanta biyo beeb ah oo xarakada ka socda ilaa heer degmad ilaa heer gobol ilaa gudi kore ilaaha baa mahad eh, midda kalena waxaa iskale eh, xarakada ayaa iskale iyo walaayada dhammaan iyo gudiyada iyo dadka ka shaqeeyey biyahana lagu tuursaday hadda waxaa weeye waxaan taaganahay goob eh, laga shubaayo marka dadku wada waqti adagaa lagu geeyey aadaa aadaa loogu barwaaqoobay aadaa loogu barwaaqoobay waana u duceynaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa dabadeetana waxaan leenahay dadka ka- oo ka qayb qaadatay ilaa heer xarako ilaa guddiga siyaasadda xarakada ilaahay ha u laalaabo ajirka kuwaa dhowrsan ah ilaahay ha ka dhigo ilaahay baan uga shukurinaynaa nicmada iyo islaamnimada iyo shareecada islaamka nabadoone haddaad iga waranto dadka deegaanka ku dhaqan sida eh, biyo la-aanta u haysay markii hore intaan xarakadan soo gaarsin gargaarkan biyaha والله dadku aaday ugu baahnaayeen biyaha aaday ugu baahnaayeen xooluhu beeca male xooluhu wax beeca male maxay ahayd oo lacagna ma haystaan dadka in yar oo fara kutirisa maahane biyaha waa shuba waayeen ilaa baa gugii baybtii laga helin gugii horena ma ma lahayn wuxuu weyn ma lahayn baybtii hore sidoo kale ahayd dadku aaday ugu baahnaayeen bahasha waana socotaa weliyo hadda dad badanna waa la gaarsiiyey kolley waana socotaa meelo badan bay gaargaartay meelana waa sii dhiman yihiin aada loogu diirsaday waana jilceen xooluhu waa jilcsan yihiin dadku waa sidoo kale dadka markii xoolahooda jilcaan hadde iyaguna sidoo kale jilcayaan waxaan leenahay deegaamada xindheer hoos taga sida jowdhoor oo kale hadda aan joogo waxaan leenahay ilaahay ha ku dibaaro ajarka waxaa wixii ay hayaan de awalba iyagaa fahmay iyagaa ah waqti ku lumiyey ilaa heer xarako miduu soo maray ilaa gidigaa waa ognahay daacaddan dhegeysanayna waa la soconay Eh, dhammaantood waxaan leenahay eh, sidaas aad meesha ay kasoo baxeen maanta ama kusoo tooseen meel u baahneed weeye meel aad ugu baahneed weeye ilaahay ajarkeeda haydin haydin laalaa cadowga muslimiinta allaha jebiyo Eh, siyaasadda iyo dhaqanka iyo sharciga islaamka aad hogaaminaysaanna ilaahay ha guuleeyo Eh, annaguna shacabkii baan nahay garabkiina waa taagannahay insha allahu abaaraha ka jira wilaayada galgaduud ayaa ka mid ah kuwa ugu daran ee ka jira dalka kuwaasoo sababay biyo la-aan iyo dhibaatooyin nololeed ah taasoo ka dhigtay in gargaar deg deg ah loo baahdo gaar ahaan biyo dhaamin joogto ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha biyo dhaaminta ah ee uu ka fulinayo deegaanada abaaruhu saameeyeen iyadoo si isdabajoog ah uga socdaan dhammaan wilaayada howlaha guddiga waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan gurmadka ilaa laga gaarsiinayo dadka tabaaraysan gargaar ku filan si looga dulqaado dhibaatooyinka abaareed ee ka taagan wilaayada galgaduuda sidoo kale gargaarka laga qaybiyey wilaayada islaamiga gado deegaana ka mid ah waxaa warbixintan ka diyaariyey casaam carafaad guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad biyadhaamina gaarsiiyey deegaanka qoriyow oo ah deegaan hoostaga degmada balad xaawe ee wilaayada islaamiga gedo iyagana gurmadkan gaarsiiyey boqolaal ka mida bulshada ku nool deegaankaas qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dhibaatada oonka haysatay iyo booyadaha biyaha uu soo gaarsiiyey gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaankan qoryow ayaan degannahay walaalahana eh, ilaahidin kiisate mujaahidiinta xarakatul shabaab almujaahidiin baayaan ilaahidin kiisate walaalanahay Eh, in badan oo badan oo badan waa u mahad celinaynaa dadaalka iyo ilaahidamkiisa tahay walaaltinimada iyo ilaahidamkiisa tahay juhdiga ay wadaan waa uga mahad celinaynaa horey waxaan u cabbaynay gaari yar oo booyaad ah oo ilaahidamkiisa tahay maalin walbaba imaan jiray oo dadka miyiga iyo dadka tuulada labadaba ay cabbi jireen Eh, markii la qaybsadana waxaa loo heli jiray qoyskii laba caagba ayaa loo heli jiray haba yaraatee laakiin waxaa loogu raystay gaarigaas asaga ah roobd ay sidii loogu raystay si ku dhow ayaa loogu raystay maxaa yeelay qofaan waxba haysanin hadduu laba caag uu helay biyuu helay wax uu ku noolaado yuu helay Eh, gaarigaas asaga ah oo booyaada ah waxaa ka cabbi jirtay laba boqol iyo konton qoysba ayaa ka cabbi jirtay yaa labadaas cag yaa u qaybsan jirtay annagoo tii ayad ahayd ku sugan maanta walaalaha eh, ilaahay fadligii haddana gurmad kale ay soo galeen waxay maanta keeneen gaarigii asaga ahaa iyo gaari kale oo booyaad aho horle bay keeneen Eh, waxayna noo sheegeen ilaahidamkiisa tahay inay guddiga abaaraha ay yihiin hawsha sida ay u bilaabeen in ay tahay Eh, waa ka mahad celinaynaa gurmadka labaad oo la soo sameeyey waa ka mahad celinaynaa walaalaha waa uga mahad celinaynaa waxaanan ilaahay subxaanahu wa tacaala adinkiiyo annakaba u wada rajaynaynaa kelimadda ilaahay oo kor noqotay oo dalka lagu maamulahayo oo cidna dhibaysa iyo cid ilaahidamkiisa taa cidna soo hajuumaysa midna aysan jirin inaan isla gaarnana insha allahu tacaala waa rajaynaynaa wafdiga noo imaaday iyo dadka meesha dheer nooga imaaday waa u mahad celinaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa gawaaridaaniya waxaan la shushubaayeen ma deeqay ilaahay waxaan ka barya gacanta ilaahay oo isugu isaadi jiray oo roobka raxmadda ilaahay allahna siiyo roob khayr raba allahna siiyo dembidhaafii makfirana allahna siiyo waxaan cabbaynay booyad horaan cabbaynay oo naloo keenay ilaahay baa ku mahadsan dowladda islaamiga oo noo soo gurmatay oo kol hore noo soo gurmatay oo kol xiga noo soo gurmatay ilaahay baa mahaddaas iskale uma kadib dowladdaa iskale wafdiga imaaday waa soo dhowaynaynaa meeshaan waad ogtihiin waxaa ka jira waa un dhib iyo ceellaan baa ka jira akhyaaray waxaa weeye meesha aan ka hadlayo oon joogno waa qoryow Ee, meeshaas ayada ah waxaa ka jiro xaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogi cid qiyaasi karta aysan ka jirin xaaladdaas oo maxaan ku dhahdaye aan islaheennay haddii saan ay ku sii socoto ma naf baa gu'i doonto adduunya wayba dhammaanaysaa ayada dhulkayna taalla laakiin ma dadkibaa dhammaan doona xaaladanada saasay himaarsanaysay markii ay fiiriyeen ama ay arkeen ama ayba ogaayeen in macnaha xaaladda meeshaan ka jirta ee hadda meel halis ay marayso ee, horey waxay noogu sameeyeen gurmad ee, booyad ah booyadaas wax badan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wax kaafiyo wax badan oo nololhay kaafisay Ee, ayadoo tii ayadahayd aan cabbayno xaaladdii culayskeedii markii haddana la yaabeen ay dareemeen waxaa naloo daba dhigay oo hadda indhahannaga ay haayaan booyad kale oo tii ayadahayd ka weyn oo inay ummad badan badbaadin doonto aan qiyaasayno tii ayadahayd bay haddana noo keeneen alxamdulilaahi marka ilaahay baa mahadla ayagaan oga mahad celinaynaa ilaahu amniga aan haysanno waa kugu mahadinaynaa noo ziyaadi ilaahu abaarta naga jebi ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu gaalada naga dulqaad ilaahu adaan ku- ku gacmo horsan ilaahu adaan ku baryaynaa ilaahu baahida adigaa tiri karo ilaahu umma bacdigeed dowladda islaamka waxaan rabnaa sida ay noogu soo gurmatay gurmadka waxaa weeye way ku mahadsan yihiin waa uga mahadnaqaynaa ceel baan codsanaynaa ha nagala gaarsiiye amiirka ha nagala gaarsiiye amiirka ceel baan codsanaynaa deegaan ka jooga waa qoryow walaalahanaga jaahiliinta waa mahadsan yihiin cadowgoodana allaha biyo iyo wax walbaba waa ugu baahannahay miyaha na soo gaaray walaalahanaga mujaahidiinta yaa na soo gaarsiiye oo nagu soo caawi marka insha allahu inay noo wadaan oy wax noo sii siyaadiyaan aan ka qaybayna calaykum asalaam Ee, bal ka war maanta oonka jira iyo sidii laga soo gaarsiin oon iyo dhibaato maanta waa aragna ilaahay baana keenay marka walaalahana hadda biyahina waraabiyeen baa ma ku noolaana haddana kuwo kaloon ku noolaadna ceel un wax nooga daran oo ilaahay uunta ma jiraan wixii lagu noolaado waa un ceel la cabahayo marka wax badan baan idinkaga baahanna walaalaha uga baahanna biyo iyo wax kale inta ka dhexle waa u dhib qabnaa walaalahana hadda kor allah ka yeelo iyaga un baan hoos joognaa aniga halkaana degana deegaanka qoryow baana marka waa idiin mahad celinaynaa biyaan cabaynay annagoo asqaaha naloo keena bahashaas dhinaxey marka waa ku noolaana hantidannadina wixii aan haysanay ari baa u badnaay ariganagina waaba taga oo hadda ari aan ku tashanayna hadduu roob noo imaada ma sheegin marka walaalow haddee dhibaatooyinkaas badan baana haysta waadna mahadsantihiin waa iin ducaynaynaa gurmadkan biyadhaaminta ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga haygado ayaa waxa uu qayb ka yahay gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu gargaar ka qaybiyey wilaayada jubbada dhexe sida uu ku warramayo cismaan axmed uubow afar boqol iyo konton ka mid ah dadkii ay saameynta ku yeesheen abaaraha ka jira dalka ayaa shalay waxa ay ka faa'iidaysteen raashin qaybin uu guddiga gurmadka abaaraha uu ka sameeyey magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dadka oo ahaa kuwa ka kala yimid deegaanada laga maamulo magaalada jilib sida dhulka ku xiran jiinka iyo dhulka kale ee daaqsinka ayaa la siiyey noocyada kala duwan ee raashinka waxaana halkii lagu qaybinayay raashinkaasi ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib guddiga gurmadka wilaayada iyo midka guud ee xarakada sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha oo ku sugnaa goobtii raashin qaybintu ka socotay ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay isku gurmadaan lana kaalmeeyo dadka ay saameeyeen abaaraha saaad ogsoon tihiin haddee waddanka dhibaatooyin baa ka jira abaaro ayaa jira baahi badan baa jirta guddi baa loo xil saaray haddee raashinka aad arkaysaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta idiin qadaray waxaa la rabaa marka insha allahu meelo kalena waa laga bixin doonaa walaayada dhexeeda waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta ah haddee xaaladdan oo kale inay istacaawunaan inna allaha huwa arasaaq dulquwati almatiin qof kasta irsaaqaddiisa ilaahay baa qoray midda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray xaaladahan oo kale in liistacaawuno wa tacaawanuu cala albiri waataqwa raashinkan insha allahu tacaawunkaasuu ku yimid waxaa la rabaa marka xaaladahan oo kale dadka muslimiinta waxaa la gudboon marka ugu horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay isku xidhaan oo ilaahay aan barinno in ilaahay dhibaatada uu naga dulqaado ilaahay naxariistiisa way ballaaranti ilaahay uu noo naxariisto qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybintaasi laga sameeyey magaalada jilib ayna ka faa'iidaysteen ku dhowaad shan boqol oo qoys ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus raashinganan inqiib yahay guddiga abaaraha aan ka koyni ilaahiye ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan bacdije walaalaha mujaahidiinta ninqiibiyo raashin ninqiibiyana ninka weeri alxamdulilah alxamdulilah ilaahiye ka mahadsan raashin maynana siyay saliid lamagulaawa karsan baastee haaf bur ee haaf sokoree haaf bariisaan hinasii degmada maykooga jilib mahee mayka imaaday manyaasa maasha allah raashingana siidii walaaliyaa keer ilaahaysiyo maxaana siiyey bariid sokor bur saliid baasta oo maanta aan kusoo kulannay degmada jilib oo raashin uu qeybiyay xarakadka shabaab almujaahidiin inuu qeybiyey oo raashinkan ka mid ah bariis baasto sokor iyo saliid raashinka waxaa noo siiyey awaarooyin ayaa jiraan gargaar oo ka imaada wilaayad xagood ka imaada alxamdulilah mahaddaas ilaaha iskale awaartii iyo ramadaanka iyo isku soo aadeen ee raashinkaas noolsiiyey inay ramadaanka magacay axmed cabdicasiis xuseen cusmaan degmada bulnasiiwow ka imaaday degmada jilwa joogo farxad oo miinshogtoo qiimo leh ayaa ku jirno xarakadaha al-shabaab almujaahidiin iyo maanta raashin jilib degmada jilibna ku qeybin haysa waxaan ku socdaa tuulada heshiid awalan alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan maanta waxaan soo gaaray degmada jirib waxaa ii yeeray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la bixinhayaa raashiin gurmudka guddida awaaraha ayaa joogaan raashin baa la bixinhayaa waxaa la isiiyey xaaf sokorah xaaf bariis xaaf bur shan kiilo oo baasta alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ba'dallaahi walaayadaa ka mahadsan awaarta aad baa noo saameeytay deerta roob nooma di'in alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan walaayadan waa noo soo gurmutay gudiga awaaraha samata bixinta raashin baa nala siiyey alxamdulillah ilaahay baa ka mahadsan suldaan shuceyb ayaa isagana goobta ka hadlay wuxuuna mujaahidiinta ku ammaanay dadaalka ay ku bixinayaan mujaahidiinta in loo gargaaro dadka tabaalaysan ee gacan qabashada u baahan dadkeeniyo maanta faraxsan oon maaragtay hay-adi iyo gaalo aan gacanta u horsanaynin ilaahay raxmaanka ayaan ugu mahadinaynaa alxamdulilah walaalayaal waxyaabihii yaroo idin soo gaarsiiyey maamulkeena islaamka waxaa loo baahan yahay qof walba qof kale inuu sii gaarsiiyo asagana insha allahu tacaala oo kiilooyinka loo daro las caawino waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala meeshay ka soo bixeen bedel khayr qaba allah ugu bedelo walaalayaal insha allahu tacaala baryada ilaahay subxaana watacaala aan badinno bishan ramadaan aan ugu soo aadan ilaahay waxaan ka baryaynaa culayska inuu ilaahay naga qaado maamulkan islaamka inuu ilaahay raxmaanka ahaa kor uu ka dhigo cadowgu inuu ilaahay jibiyo walaalayaal rasuulkeena mustafaa xadiiska waad arkaysaan hal tunsaruuna watursaquun ilaa budacafaa'ikum dadkaanoo la daryaalo wax la tara bisa ay ilaahay subxaana watacaala nagu irsaaqaaya oo ilaahay subxaana watacaala uu noogu gargaaraaya oo adduunyadan aakhiradan ilaahay subxaana watacaala uu noogu hagaajinaayo walaalayaal maamulkan islaamka ha loo duceeyo insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin ilaaliyo haddii gacanna cadowga lagu dhiig bixinayo gacanna loogu adeegayo dadka muslimiinta ahaa oo ducafada ahaa waa ilaahay mahaddi walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu